آمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على محمد عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan ku jirnaa kitaabu ljinaayaat waxaanan soo gaarnay halkuu yidhi wadiyatun fii kaamili nafsi miya iblun fain qalladtahaa falmujziya situuna bayna jadcatin waxiqa waarbacuuna daatu xamlin xaqa fain tukhafaf hamnat lmaqaadi cishruuna kabnat labuuni lmaadi وابن اللبون قدرها ومثلها من حقة وجدعة إذ كلها من إبل صحيحة سليمة من عيبها والانعدام قيمة والنصف للأنثى وللكتاب ثلثها لشبهة الكتاب وعابد الشمس وذو التجم تمجس وعابد الأوثان ثلث الخمس قوم رقيقا وجنين الحر بغرة ساوت النصف العشر ودية الرقيق عشر غرمة من قيمة الأم لسيد الأمة في العقل واللسان والتكلم وذكر والصوت والتطعم وكمرة كدية النفس وفي أذن أو استماعها للأحرف واليد والبطش وشم المنخر وشفة والعين ثم البصر والرجل أو مشي لها أو خصية وألية واللحي نصف دية وطبقة من مارن وجائفة ثلثها والجفن ربع السالفة لإصبع عشر ومنها الأنملة ثلث ومن بهم وفي المنقلة والسن أو موضحة وهاشمة ونصف عشرها بلا مخاصمة عضو بلا منفعة معلومة والجرح لم يقدر الحكومة وفي القتل تكثر فضل الباري العتق ثم الصوم كالظهار in sha allah wadahanka casharkeena ayuu ku saabsanaan doonaa oo jinaayaadkii ka mid ah markii uu soo dhameeyo masaa'ilkii qisaasta ba wuxuu hadda gelayaa masaa'il diyaati wuxuuna kaga hadlayaa saddex arrimood inta mujmalka guud marka la isku soo celceliyo saddex masalo wey masalada koowaad wuxuu ka hadlayaa waxyaabaha diyatun diya kaamila waajibiya ama diyatu nafsi kaamilatan iyo anwaacdii diyadu kaga hadlayaa muqalladadii iyo mukhafafadii masalada labaad wuxuu ka hadlayaa diyat lacdaa ee muqadarada sharcan ah oo iyadana saddex ilaa afar qaybood u kala bixi doonta masalada saddexaadna wuxuu ka hadlayaa wixii aan diya muqadara a lahayn en sharcigu wax go-aan u goynin maxaa la siinayaa qofkii loo geystay khaatimada gabagabadana wax intaaba ka baxsan diyaadka ka baxsan oo kafaaraad waajib ayuu kusoo gabagabaynayaa wadiyatun diyo fii kaamili nafsi nafta oo dhammaystiran laga bixiyaay mi-atun boqol weeye ibilun oo geel ah boqol geel ah oo asal ahaan u waajibta nafta oo kaamila haddii xakow la gooyo ama markii horeba khata iyo shibul camdi u ahaa oo si toosa diye u waajibtay ama ay qisaas ahayd oo qofkii diye lagu cafiyey diyada magtu ama magta naftu boqol geela weeye taasaa asal ah ciddii aan geel hayninna boqolkaa geela ah unbaa loo qiimayn loo loogu qiimeeya ari loogu qiimeeya lacag loogu qiimeeya boqol geel ah baa asal ah walidaalika nabigeena ka sugantaha calayhi salaatu wasalaam in fi nafsi mi-atu min alibili naftii boqol geela ka waajibaysa wax ka badan haddii lagu heshiiyo ama wax ka yar lagu heshiiyana wamaa saalaxuu calayhi fahuwa lahum man qutila lahu qatiilun fahuwa bikayri nadarayni إما أن يقتل وإما أن يأخذ الدية وما صالحوا عليه فهو له وإذا كرتا ما كبدا إن لو هشيو هذا قلدا وح قصاصنا يسأت كادان قلدا وقفك لقصاص لها كدا شينا وح كبدا أو قلادان وسال لو عفيو وحي لو هشيو با لو ليه عكس هذا وادع كرتايو إن قلدا إن كان دلبا أيديهين qolada kalena nin dhintay kabihiisaa ka roon ay taagan yihiinoo waxuuna laga siiya mag ma wada heli karno toddobaatan marka qaata toddobaatan nooga dhiga haddii lagu heshiiyana wamaa saalaxuu calayhi fahuwa lahu wey laakiin asalka sharcigu qoondeeyey ee qariray ee xubnaha markii la yimaadana laga duuli doonaayey boqol geela weeye masaladaana khilaaf ma laha diyadii waa laba qaybood diya muqallada iyo diya mukhafafa diyo la adkeeyey iyo mid la fududeeyey diyada la adkeeyey waa wixii qatligii camdiga iyo shibul camdiga ahaa wey diyada mukhafafada ee la fududeeyeyna waa diyada khaطأa maxdiga ama khaطأa khaaliskaa ah weeye fain kallaftahaa haddii aada adkayso falmujزi'atu midda kaa gudaysa situuna lixdan bayna jadcatin shan jir iyo waxiqatin afar jir udhaxeeya lixdan u qaybsan afar jir iyo saddex jir soddon soddon ka dhig marka iyo wa arbacuuna afar afartan daatu xamlin uru saaxiiboo ilmo caloosha kuwa door riman xaqahu baa mustaxaqahu kii la mutay ah qatligii loo adkeeyey xaqahu mustaxaqiisu waxaa weeye afartan ilmo caloosha ku wata waana xadiidka cabdillahi bni camr alcaas ee tirmidi iyo keyrkii wariyeen min ariiqi camr bni shucaybi can abiihi can jadihi silsiladii mashhuurka ahayd ee xasanka ahayd nabigu calayh salaatu wasalaam wuxuu yihi man qatala mutacamidan qofkii kas wax u dila dufica ilaa awliyaai lmaqtuuli dadkii wax laga dilay baa loo gacan gelinayaa fain shaauu qatalu hadday rabaan qoortay jarayaan waa dilayaan wain shaauu akhaduu diyata hadday rabaanna mag bay qaadanayaan wahiya alaaثuuna xiqa wa alaaثuuna jadaca wa arbacuuna khalifa soddon afar jir oo xiqada ah soddon shan jir ah oo jadacada ah iyo afartan khalifatun rimay ah riwaayadka qaarkood fii buطuunihaa awlaaduhaa caloosha ilmo ku wada wamaa saaraxuu calayhi fahuwa lahu raawiga wuxuu yihi wadaalika litashdiidi alcaqli magtaa la adkaynayaa oo muqallada laga dhigayaa halkaa waxaad ka garatay in ninkaa diyadiisu diya muqallada ay tahay shibul camdigana sidaasuu ku xukumay oo kale nabigeenu sala allahu alayh ali wasalam fain tukhafaf haddii la fududeeyana oy diyadii khata maxdi a magtiisii tahayna fahiya mukhamasatun dheh shan baa loo qaybinayaa qaybood afar khilaaf muctabarihi kama jiro fuqahada agtooda wa in kaana daahiru bacdi ariwaayati haba khilaafsanaade hal qaybna waa la isku hayaa fain tukhafaf haddii la fududeeyo fabnatu lmakhaabi nirgihii laba jirada ahaa cishruuna labaatan weeye oo kabnati labuuni nirge saddex jirana lamida tira ahaan almaadi ee tagay fii baabi zakaat ibnulabuunki ibnatulabuuntii baabu zakaat lagugu soo tacriifiyey iyadana labaatan baa laga rabaa wabnulabuuni qurbac saddex jirana qadruhaa qiyaasteeda oo kaleeto oo labaatana dhe waa lixdan wa miluhaa labaatankaas oo kaleoo min xiqatin iyo wajadcatin ah waa shan qaybood oo min labaatan ah shan labaatan shan jiro ah oo jadacada ah labaatan afar jiro oo xiqada ah labaatan ibnatu labuunin qaalmo saddex jiro ah labaatan ibnatulmakhaadi oo qaalmo laba jiro ah sideetanka waa dhadig laba jir saddex jir afar jir shan jir waa labaatan labaatan labaatanka soo haray wabnulabuuni qadruhaa waa labood laakiin waa saddex jir labooda qurbacyo saddex jira weeye halkaa waxaa loo dariishaday ay u dariishadeen ibnu mascuud riwaayaad laga wariyo marna mawquufa laga dhigo marna marfuuca laga dhigo iyo aaaar cumar iyo bacdu صaxaaba laga warinayo iyo itifaaqu fuqahaa oo lasoo guurinayo marka laga reebo ibnulabuunka maahane inta kale waxay ibnu mascuud baa sida abu daawuud iyo tirmidi nasaa-i imaamu axmed ay warinayaanba wuxuu leeyahay abu daawuudna waa qowl ibnu mascuud ee marfuuc maaha waqfiga uu rajaxaya nabigu inuu yihi fii diyati اlkhaطأi cishruuna jadaca wa cishruuna xiqa wa cishruuna binta makhaadin wa cishruuna binta labuunin intaa ruwaadu waa isku raaceen wa cishruuna bnu labuunin iyo wa cishruuna bna makhaadin waa laba jiro qurbacdu iyo waa saddex jirey riwaayaadkaa isku hayaan labada riwaaya hala kala rajaxa marka la yidhi fuqahada shaaficiyadu waxay rajaxeen ibnu labuunkay rajaxeen maxay ku rajaxeen qariina khaarijiya bay ku rajaxeen oo ka baxsan qariinadaasi waa xadiid saxiixeynka ku yaalloo bukhaari iyo muslim wariyeen waana xadiidka mashhuurka ee xadiidulqasaama la yidhaahdo ninkii xugaysa iyo muxayisa markay aadeen khaybar midkood la dilay oo la gowracay kii kalena ninkii oo gowracan oo galgalanaya u yimid qisadii dhaartu markay dhaaftay waa kii reer ansaareed qoyskii la yidhi konton dhaarood dhaarta magtiina yeesha oo maxaan ku dhaaranaa inay yuhuud dishay waxaanaan arkaynin oon joogiseen ugu dhaaranaa ma dhaaran karta haddaba yuhuud baa idiin dhaaran oo markaa waad ka samraysaan xaqii baa dhaartoodaan u rumaysanaynaa nabigu markaa kadib waxaa la yidhi fawadaahu min ibili sadaqa geli sadaqaduu magtiisii ka bixiyey haddaba diyadan diyatulqaatil uu bixinayo camdi ama noqon karta yidhaahdeen waxay u noqon kartaa oo ay xambaaraa baytulmaalku diyat lkhata buu mar xambaaraa xukmu diyati lkhata baa la siiyey oo goormu xambaaraa ninkii hadduusan waxba haysan caaqilo iyo uusan lahayn ama caaqiladii xigtadiisiina waxba aynan haysanin baytulmaal baa bixinayay fuqahadu yidhahdeen muxuu bixinayaa diyat lkhata qisadaa haddaba fawadaahu min ibilisa miatan min ibilisadaaqati horta diyat lkhata waan ka dhigaynaa halkaa maxalushaahidku ma aha ibilu sadaqa ibnu labu waa ku jiraa laakiin ibnu makhaadin kuma jiro laba jir qurbaca kuma jiray sadaqa wax loo bixiyo laakiin sadaqada ibnulabu waa la bixin karaayo markii binta makhaab la waayo waxaa u dhigma ibnulabunika fii bacdi riwaayaati baabu zakada aan kusoo marnay haddaba ibilu sadaquu boqol ka bixiyey khata baanaan ka dhignay diyadeedii ibnulabun bay noqon kartaa taasi waxay rajaxaysaa ibnulabuun in la bixinayo halkaasay fuqahada shaaficiyada ay mareeno waxba ay isla doonteen fain qiila culimmada qaar waxay soo guuriyeen itifaaqu lfuqahaa inay tahay intaas shan shan in laga dhigaa fii xadiidi cabdillahi bni camr bn alcaas cinda axmeda wa abi daawuuda waannasaa'iyi waxaa ku soo arooray ibni maajahba sheekh naasirna waa xadiid xasana uu leeyahay man qatala khaطأa fadiyatuhu min alibili geela magta uu bixinaya qofkii kaman wax u dila ثaلaaثuuna binta makhaadin wa ثaلaaثuuna binta labuunin wa ثaلaaثuuna xiqaةa wa caشharaةu bani labuunin labaatan afar jir soddon afar jira iyo soddon saddex jira iyo soddon laba jira iyo toban qurbacoo saddex jiro ah hala bixiyo sheekuna waa xasan uu yihi maxay fuqahadani ka yidhaahdeen bayhaqi rag lamida keyrkiiba waxay yidhaahdeen xadiidkani daciif wey ma sugna liannahu min riwaayati camri bni shucaybin ha ahaadee camri bni shucayb waxaa ka warinaya nin la yidhaahdo moxamed ibni raashidin ilmakxuuliyi buu ku wareegayaa dhammaan duruqda sanadka wahuwa daciifun bay yidhahdeen culamada qaarna xadiidkiisu waa xasan bay yidhaahdeen madhabkaasuu sheekh naasir qaatay iyo ragga taxsiiliyey raxmat ullaahi calayhim jamiican laakiin jamhuurulfuqahaa way daciifiyeen xadiidkaaso waxay u dhex fadhiisteen nin la yidhahda moxamed ibni raashid ilmakxuuri oo cabri bnu shucayb ka warinaya halkaasaa loo galay wallahu aclam marka wabnulabuuni qadru haadaa sumbaysaa isugu hayaan ibnulabuunna qoladan waxay uga dhigeen min ibili sadaqati isaga baa ka mid noqon kara id kulluhaa haddii ay dhammaanteed min ibilin geel tahay saxiixatin wada caafimaad qaba geel jiraniyo mid cudurro qaba lama ogola saliimatin ka badbaaday min caybihaa wixii ceebtii geelu lahaan jiray oo dhan mid naafihiyo mid dhukaan qabi iyo mid cudurro kala hayaan iyo mid candhoolihiiyo waxaasoo dhan lama ogola geel wada nadiif oo caafimaad qaba inuu yahay wey haddii la qiimeeyana geela sidaasa unbaa la qiimayn iyo walincidaami qiimatin inaanay qiimo jirin oo meesha waxaa la bixinayaa qiimo aanu guurna aynan ahayn baa geelaa laga doonayaa qofki qiimaha wuxuu ishaarayaa haddii geelba la waayo maxaa la samayn dadku waa reer magaal geel lama dhaqdaan kan magta qolada magta rabtana geel haddii lasoo xareeyo waxay ku samaynayaan malaha kii geela magta bixinayena geel meeluu ka doona ma wada haro haddaynan jirin weeye marka geela saasa la kala qaadanayo haddayna xaaladdu saa ahayn qiimo aan loo baahanin oo fuqidat alxaajatu ila alqiimati haddii kale sida riwaayaadka camr bnu shacayb can abihi can jadihi cabdillahi camr caasunabi ka warinayo dadka magaalada qaar lo-baa loogu qiimeeyey dadka la odhan jiraa arireyda ari baa loogu qiimeeyey ariga toban baa loogu dhuftay isku celcelis imisu noqday ya ariga waxaan leeyahay labaatan baa loogu dhuftay lo-dana labaa loogu dhuftay ari kun riwaayad riwaayad laba kun ah sideed boqol oo dirham iyo dinaariya wixii ah inta afar kun oo dirham iyo dinaariya riwaayaadka hadday asaxaan ile waa riwaayada maxamed ibn raashid ilmakxuuli bay badanaa ku wareegayaan qiimo haddaynan jirin wey oo masaladu masala alla qiimeeya aynan ahayn geel iyo xooluhu ninna waa la qaali ninna haddii kaalay ho oo xalaysan la yidhaahdo waxba ku fali maayo oo geel xoolahaba uguma tirsana waxaa arkay dad muslimiina waxay nagu yidhaahdeen geela hilibkiisa ma cuntaan kaasaan idhi haa kasha doofaarkana ma iska cuntaan nin bay halkaa ka maraysaan haddaamaad geel hilibkii cunaysaan niman turki ay ahaayeen ma doofaarkana iska cuntaan buu nagu yidhi ninna halkaasay ka maraysaa ninna halka hadday fool bacdo ilaahay aakhare maxaa la hortegi bay ka maraysaa marka adduunka labada meelood baa kala joogaa isaga dan maaha ayib intaa diyatu lmuslimi baa laga soo hadlayay ko laba waxaa laga soo hadlaya muslimka miatu min alibili marka la yihaahdo diyat rajuli baa laga hadlayay wاnisfu boqolkaa nuskeed baa lilunhaa ay lmuslimati qofta haweenta ee muslimada ee xorta ahaydi boqolkaa nuskeed baa laga bixino waa khamsiina konton neef baa laga bixin masalada daahirka naskuna waa tilmaamay ijmaaca muslimiintuna waa ku guntamay masalo qiil iyo hadal iyo war ka furan yahayna ma aha waa masalo ijmaaca xilliga nabiga calayh isalaatu wasalaam kamaa fi saxiixayni min xadiidi abi hurayrata xalayna aynu soo maray iqtatalat imra'ataani laba xaasoo xamli bni naabiqa alhudali xamli bni maalik bni naabiqa alhudali laba xaasoo uu qabay baa islaayey waxbay isku tuurtuureen mid ur lahayd waa kay dhimatay magteeda ha la bixiyuu yihi nabigu cala salaam xadiidka abuu hureyre iyo keyrkii baa wariyey riwaayaadkiisa asaxay qadarkii magta maynan qeexin laakiin saxaabadii warisay ee goobjoogga magta ka ahayd baa dhammaantood waxay yidhaahdeen magtu nus weeye kana wada asaxday ku ijmaacay taabiciintiina waa ku ijmaaceen atbaacidoodiina waa ku ijmaaceen xilligii saxaabada khilaaf ma jirin xilligii taabiciintana khilaaf ma jirin atbaacu taabiciinna khilaaf ma jirin atbaacihim oo kasii dambaysay bay laba nin fallaagoobeen oo ay yidhaahdeen maya haweenka magtoodu raggay lamid tahay labada nin intaan masaladan laguba fallaagoobin si kalaa looga quustayba oo culimo badan oo muslimiintihii masaladan oon laba soo gaarin bay daa'irada islaamka nimankaa ka saareen abubakr alasad iyo ibnu culaya ibraahim ibni ismaaciil ibni culaya ibnu culayat alibni weye ka odayga aabbaha maaha labana laba nimankii jahmiyada ahaa bay ahaayeeno qur-aanku waa makhluuq oo sidaa ahaa khalqiga kaleeto weeye nimanka masaailkaa ku caanbaxay bay ahaayeen amaa labadaa nin midkood labadaba imaam dahabi fii miisaan اictidaa markuu tarjamada u samaynayo mid wuxuu leeya kaana shayطaana naaiqan shaydaan socoduu ahaayoo hadlaya midna imaamu shaafici baa la weydiiyey ibnu culayaho wuxuu i ana akhtalifu maca bni culayata fii kuli shayin xataa fii laa ilaha ila اllah xataa isku ashahaada ma nehmi waxaad moodeysaa ninku soomaalida qabaailkooda qaar kamida keliya inay dhaheen annaga reebel isku ashahaada ma nehmi odaya soomaaliyeed baa deegaankooda deegaan hoostegi jiray magaaluu hoostegi jiray inuu ka goostuu rabay wuxuu anagii reebel isku ashahaada ma nehmi nakala gooya markaasaa la isugu yeeday fagaaro seeftii soo muslim iyagina waay isku shahaadana muslim baa wadana markaasuu gaalkiiba wuxuu ku yihi ninkaa ashahaatay inaa isku mid ahayn baan kuu sheegi ninka de laa ilaha illa allah maxamed rasuulullahi ani tayda dhegeysu yiri aniga tayda ashhadu an laa ilaaha wey marka isku shahaado ma nihin soomaalidu ma bilaabeen wuxuu yihi aniga iyo ibnu culaya wax aan isku raacsannahay mala xataa isku ashahaado ma nihin anigu waxaan leeyahay bu i laa ilaaha ila allahu aladii kalama muusa isna wuxuu yhi laa ilaaha ila allahu aladii lam yukalim muusa lama hadin ilahay buu leeyahay wa kalama allahu muusa takliman waa beeniyey raggii sidaas ahaa baa hadda la rabaa in lasoo baktay afuufoo boorka laga jafo de ninkii ninkaa uu ku dayday dariiqiisa raaca insha allahu meeshuu ku dambeeyunba isna kula dambayn oo man axaba qowman siinaya soma xadiidka anas oo xadiidkaa faraxaan ku faraxnay waxaan ku faraxnay ma laha ay waayo ilaahay rasuulkiisaan jecla halkaas iska ilaali welilkitaabiy ninka kitaabiga ah kitaabiga iyo kaaf waxaan halkaa waxaan ka gelaynaa diyatu lkacfiri gaal magtiisa la bixinayo waa gaalkii macsuumu damiga ahaa in la dilo aanay banaanayn in gaal magtii la bixiyana qur-aankaa sheegay ilahi subana wa taala wuxuu ihi fain kaana min qowmin baynakum wa baynahum miihaaqun fadiyatun musallamatun dad heshiis iyo nabadgelye idinka dhaxaysa hadduu yahay ninka aada disheen fadiyatun musallamatun ilaa ahli degsa magbaa siinaya wa taxiru raqabatin muumina haddaba in ma gaal laga bixin hadduu ahdi iyo miihaaq iyo amaan u dhaxeeyey baad halkaa ka garatay magtaasi waa imisa diyatkaafir ma hal xukun baa la siinayaa dhammaantood mise la siin maayo fuqahada shaaficiyad waxay dhaheen gaaladu ma sinna gaalada ahlukitaabkiihi way ka sharaf badan yihiin gaalada kale ahlukitaabkana alyahuudu wanasaara wey inay ka sharaf badan yihiinna axkaam bay kaga duwan yihiinoo haweenkoodana waa la guursan karaa kow waxay gowraceenna waa la cuni karaa وطعاaم الذيiنa uuتوu الكتاaبa حل لكم وطعاaمكم حل لهم والمحصناaت من المؤمiنaaت والمحصناaت من الذيiنa uuتوu الكitاaب waa kala baneeyey gaalada majuusta iyo waتaniyiinta lama ogola mar hadday sidaas tahay waxay inkirsan yihiinna wa kuwan inkirsan yihiin waxbay ku kala duwan yihiine ka شharف badan mag bay leeyihiin ahlukitaabka inta kalena mag bay leeyihiin qadar ah fuqahada in kamidana mayna kala qaadin wa diyat lkaafiri fain kaana min qowmin baynakum wa baynahum miihaaqun lama kala qaadin magta la bixinayana waa isku mid bay yidhaahdeen shaafici waxay dhahan dhegeysa haddaba walilkitaabiyi kitaabiga huluuhaa ay huluuu diyati lmuslimi ninka muslimkaa magtiisii saddex meelood meel baa la bixinayaa lishubhati lkitaabi shubhada kitaab inuu haystaa oo baqaayaa waxyi ilaahay soo dejiye wax uu kaga dhagan yahay shubhadeedoos kaga sharaf batay gaalada kale saddex meelood magtii muslimka u qaybi saddex iyo soddon iyo neef geela suluskii baad bixinaysaa buu ku leeyahay haweenkoodiina nisfa daalika saddex iyo soddonki un laba u qaybi walilkitaabiyi sulusuhaabaa u sugnaatay lishubhati lkitaabi wacaabid shamsi kuwa qoraxda caabuda iyo wadu tamajusi ka majuusnimada saaxiibka ee dabcaabudka ah iyo wacaabid lawhaani kuwa sanamti asnaamti ee dhagxanta caabudana hulsu lkhumusi shan meelood meel meeshaa saddex meelood meesheed baad bixin buu leeyahy shan meelood meel waa labaatan labaatankaa uluskeedana waa lix iyo waxoogay lix neef iyo waxoogay baa la bixin buu leeyahy gaalka kalena arrintaa waxay ku saleeyeen fuqahada shaaficiyadu aataar laga wariyey tan dambe cumar oo sanadkiisa cabdisaciid almusayib can cumara uu yahay sidoo kale caliyi ibni mascuud yana waa laga wariyey akarka aahaarta waa daciif ilaa maa qiila fii riwaayati saciid ibn musayib can cumar ma munqaica mise waa mutasila culimmada qaarka itisaalka xukumay waxay ku xambaareen sanadkii qisada inay asaxday qaarka kalena waa daciifiyeen labadaa ariiq baa la kala maraa tasiixeed iyo tadciifkeeda haddaad aragto haddaba qisadaas sidaa loo qaybinayo iyo cumar baa xukumayda ah intaba waa qowl madhabku waa sidaas khaطa'an wa camdanna waa isku mid laakiin waa madhabku waa daciif madhabku mas'aladaas in ahlu kitaabkii iyo gaaladii kale la kala qaado waa daciif in ulus iyo khumus iyo ulusulkhumus la yidhahdana waa daciif waayo daahirka xadiidkay ka hor imanaysaa nabigana cala salaam xadiidka cabdillahi bn cabdilcaas imaamu axmed iyo abu daawuud iyo nasaa-i iyo ibn maaja iyo warinayaan baa wuxuu leeyay diyat lmucaahidi nisfu diyati lmuslimi ninka mucaahidkaa magtiisu muslimka magtiisa nuskeed weeye riwaayadka qaarkoodna wuxuu leeyay caqlu ahlilkitaabi nisfu caqli lmuslimiina xadiidkaasoo culamo qaar ay taxsiininayaan kaasaana ugu dhow wax riwaayo oo nabiga loo tiiriye sala allahu alayh ali wasalam marka asaxu lqowleyni waana qowl imaami malik wariwaayatu saxiixatu can ilimaami axmed weeye nisfu diyati lmuslimi bay gaalada leeyihiin cumuumka aayadii ah ilaaqeedii fadiyatu musallamatu ilaa ahlihi diyadaasi waa nisfu diyati lmuslim markii riwaayadan aayadda la ysku daro marka madhabka xanafiyada waa kaa ee boqol geelaa la bixinaya milu diyati muslim leh waa kaa wey madhabkan shaaficiyadana waa sidaa madhabku laakiin masaladaa khalada weeyo daliilka ahaan waa laga xoog badan yahay qawl raqiiqan wajaniina axuri biguratin saawat linisfi cushri wadiyat raqiiqu cushrun harima min qiimati اlumi lisayidi اlama hadalada bayd wuxuu ku soo gabagabaynayaa cumuuman naftii diyadeedii diyat lmanaafic alkaamila ku xigi doonta haddii addoon la dilo qawin qiimee raqiiqan addoonka addoonku ma go-an ma laha mulxaqun bilmaali maalkuu ka mid yahay saas darteed haddii wax la yeelo naf iyo xubin iyo darafba waa la qiimayn addoonkan maanta qiimihii uu joogay baad bixin ama mag ha la ekaato boqola ama ha ka yaraato ama ha ka badnaato zamanka iyo makaanka iyo colaha maal ahaan qiimihiisii bay ku xiran tahaye haddii aad addoon disho ood xakow ka goyso magtiisu waa qiimihiisa qawlun qiimee raqiiqan haddaad gaari jejebisa waa ula qiimayn lahaa addoonkuna masaa'ilka itilaafka iyo qiimaha dandhowga iyo guditaanka ashbahu bilmaali minu bilxuri maalku ka shabah badan yahay sababtoo waa la gadaa oo waa la hibeeyaa oo rahan baa loo dhigaa kal maali saas darteed haddii la dilo ama xubin wax la yeelo sidii maal wax la yeelay baa loo qiimay qiimihii uu gooyana waad iska bixin qawun qiimee raqiiqan adoonka waa masala wajaniina alxuri biguratin saawat linisfi lcushri halkaa isagana wuxuu ku leeyahay wajaniina alxuri waqawin qiimee sidoo kaleeto janiina alxuri qofka xorta ee ilmaha janiinka ee caloosha ku jiray haddii la dilo biguratin ku qiimee guradoo saawad qiimo ahaan la siman linisfi lcushri cushur niskii la siman diyadii cushurkeedii toban meelood meel waa imisa toban meelood meel waa imisa waa toban tobankaa nuskoodna waa imisa kamsa min alibili inuu ku dhuhu rabaa gurada in la xukumaayey waa xadiidkii abi hureyra saxiixeynkee labadii haweenka islaayey markii haweenkii dhimatay nabigu ilmihiina waa dhintay ilmihii wuxuu ku dhigay wuxuu u xukumay guratan cabdan aw amatan addoon ama addoon guradii qiimaynteedaa waxay culimmada qaar ku qiimeeyeen waana sidii maxamed bin xasan fii muwaطahi maalik kusoo guurinaya bacd alaahaar kaga soo guurinaya weeye na shan neefoo geelay u dhigantaabay yidhahdeen marka ama shan neefoo geela addoon haddaan lahaynin ama addoon labooda ama addoon dhadiga baa lagaa rabaa inaad ku dandhowdo ilmihii caloosha ku jiray waa ilmo uu nabar ku dhacay oo isagoo meyda soo dhacay wey waxaa dhici karta inuu meyd markii horeba ahaa iyo nabarkan inuu dhintayba way dhici kartaa lama xaqiijin karo haddii isagoo nool intuu soo dhaco uu qayliyo ama dhawaaqo ama nolol muctabara qiyaaska qadarkeeda haba la isku qabtee kadib uu dhintase waa diya kaamila wey waayo nabarkan uu dhintay wuu noolaa laakiin nabar baa ku dhacay isagoo maydu banaanka yimid uratun baa waajibaysa bishari inuu ilmaha janiinkii janiin xor a yahay wey bimacnaa muxuu xor ku noqonayaa hooyada caloosha ku wada inuu xor tahay uu ku noqon karaa hadday addoon tahay addoon buu noqon waxaa ilmaha caloosha ay ku wadana uusan ninka iyada leh uusan lahayn intaasu halkaas isida ku gabagabeeyey wadiyat raqiiqi wadiyat ljaniini raqiiqi dha marka raqiiqii weynaaye addoonka ahaa waqawi qawlin raqiiqan baa lagu soo yiri kii janiinkii addoonka ahaa see la yeeli wadiyat raqiiqi janiinka iyo ilmaha caloosha ku jiray addoonka ah cushrun cushru qiimati ummihi hooyadii qiimaheeda baa toban meelood meel la bixinaya inta hooyadii goyso baa toban meelood meel la bixinaya sababtoo ah janiinka xorada ku jiray markay magteedu konton tahay konton markay tahay shantu waa imisa waa cushur konton toban u qaybi waa imisa shan quradii haddaan nidhi lileyd waxay u dhigantaa shan neef oo geela ilmaha xorta ee janiinka ahaa magtii hooyadii cushur buu ga dhigmaa kan janiinka ee raqiiqa ana qiimaha hooyadii cushurkeed sii halkaa wey masalada intilaaqa asalkeedu meesha laga socdee laga raacinayo qiyaasan cala aljaniini alxuri wey wa binaaan calaa qiimati algurati halkaasaa lagu saraynaya o raacinayaa cushrun wey oo hariimahu qofka jaaniga uu dandabayo cushurkaasoo min qiimati lummi hooyada qiimaheeda ah lisayidi alamati adoonka nink adoonta ninkii lahaana la siinayo nin kale hadduu qabo ilmaha lagu jiray meesha shaqo kuma laha ilmaha islaantan adoonta uu ka dhalay adoon buu noqon lahaa ee ninka iyada lahaabaa leh ninkaasaana xoolihiisa lacagta la qaadanaya halkaasa lagu kala bixi intaa wuxuu kaga baxay diyada iyo waxa lagu dandhabayo naf iyo xakaw la gooyey oo diya kaamil ah qaybtii labaadee addiya alkaamila oo diyatulmanaafic la yidhaahdo buu usoo gudbay iyo acdaada haddaba acdaada diyadooda manaaficduu hormariyey fi lcaqli caqligii wallisaani carabkii watakalumi hadalkii iyo wadakarin xubinkii raggee taranka iyo wasawti hadal dhawaqii wataacumi dhadhankii iyo wakamratin xashafadii rasu dakarka ahaa ka diyati nafsi nafta diyadeedoo kaamila ka waajibaysa qofkii nabar baa ku dhufatay caqligii baa tegey diya kaamila lagaa rabaa o walisaani carabkii baad goysay diya kaamila lagaa rabaa watakalumi waxaad ku dhufatay hadalkii baa ka tegey ama carabkiibaa waxaad goysay qadar uusan kuba hadli karinba diya kaamila lagaa rabaa wadakarin xaf baad ka siisay ninkii xubinkii taranka iyagana diya kaamila lagaa rabaa wasawti ninka carabkii waa joogayo waa dhaqdhaqaaqayaa laakiin codkii soo baxayey baa meesha ka baxay diya kaamila lagaa rabaa wataacumi dhadhankii baa ka tegey inuu wax iska liqliqa geedo maahane waxaad ku samaysay waxbaba uma kala dhadhamayaba iyagana ma kaamila lagaa rabaa wa kamratin dakarka intii hore adoo gudayey waxisle baad jag siisay diya kaamila lagaa rabaa kadiyati nafsi ah masaladan laba isugu jiraan wax manaafic iyo macaani ah iyo waxa acdaa ah manaaficdu waa caqliga takalumka sawdka iyo tadacamka wey haddaba qofkii manfacadii hadday wada zuushoy baaba'do masalada caqliga iyo takalumka iyo sawdku khilaaf muctabara cinda alfuqahaai kama jiro masalada taacumka aqwaashoodu sidaa weeye laakiin wax itifaaq iyo ijmaac soo guuriya ma xasuusto qaybna waa xubno xubnaha haddaba waxaynu leenahay qaacido inaad raqaadataa kuu fiican xubnaha qofka la gooyo hadday xubnaha aaxaadiga ay yihiin ee halhalka ah diya kaamilaa ka waajibta hadday xubnaha sunaaciga ee lamaanaha labalabada ay yihiinna mid walba nisfu diya ka waajibta hadday xubnuhu sulaati saddex noqdaanna magtiibaa saddex loogu qaybiyaa hal qayba haddaad ku tagto ulusu diya kuu waajibi labaad ku tagtay ulusey weeye saddexdiiba ulus diya kaamila wey hadday rubaaci afar yihiinna magta waxaa loogu qaybiyaa arbaca hadday ay yihiin shan toban yihiinna tobankaa unbaa loogu qaybin xubnaha axaadigaa keli kelida waxaa ka mida lisaanka akar baa adakar baa ka mida xubnaha labalabada ah waxaa ka mida indhaha dhagaha gacmaha lugaha labada baryood baa ka mida labada lafgar baa ka mida ashafrayn baa la yidhaahdaa baa ka mida shafraynku waxaa loo jeedaa shafrayn hadday ku yidhahda fuqaar in badan baad ku arkay berrina way ku qabsan kartaa tacaddi waxaa weeye farjulmarati labada hareeraha baa shafrayn la yidhaahdaa islaan gabadha gud la dhinac badan hadee dhinacdan hadee la kacdo soomaaliyeed maxaa ka waajibi berri way idiin iman kartaa xubnaha labalabada ah magtiunbaa laba ugu qaybin qaarna waa nas qaarna waa qiyaas xubnaha ulaatiga ah saddex baad ugu qaybin waa sanka oo kaleeto sanka haddii la wada gooyo waa mag laakiin labada dhinac iyo xaajiska dhexda u dhaxeeya haddii la wada gooyo qayb ka mid dhinac hadaad la kacdo waa ulus dhinaca kalead la kacday waa ulus kii dhexaad ku dartay ma kaamila wey kii dhex hadaad ku darto ma kaamila wey xubnihii rubaaciga ahaa waa xiribaha halkana waa laba tanna waa laba hal mid haddaad goyso hamsa wacishriin wey kuwa tobankaana waa faraha hal mid haddaad la kacdo toban wey horta qaaciidada qaabkaasa baa maqaayiistan badanaa lagu sameeya xubinkii haddii uu wada tago ma kaamila yeelan lahaa hadduu nuskii tagana nusudiya weye hadduu uluskii tagana ulusudiya weye waxyaabo aan sidaa ahaynoo jinaayaada oo si kale loo qiimeyna waa u tegi doonaa wafii udurin dheg aw istimaacihaa maqalkeeda lilaxruufi xuruufta ay maqasho hal dheg ama halkaa dheg maqalkeed baa tegey ama iyadiibaa la jaray jaf la siiyey dheg ma la goyn karaa gacantaa lagu goyn karaa marka qaarkood waxaa laga yaabaa fartaada inay dhegta goyso ma dhici kartaa anigu waxaan leeya ha wadamada barafka badan ee siberia oo kaleeta qabowyada markaad tagto waxay ku siinayaan haddaad safraysa talooyina dhegtaada dad haddii aadan dadin banaanka cabaar taallaha taaban way qalafi qalafbay way dhici ilaa aad hadday ku cuncuntaa xoqin haddii kale way guy umada adduunkiisa kuma cadaabno haddaan iyagii uqaxna ka waran qaxoodkii nool ka raadin haddii ninkii oo barafkaa joogay aad dhegtaa saa u qabatay kuwa soo raacdo wax iska dhici kara waxa wadadin calaa kulli xaal dhegtii daatadeediiba haddaad ku tagto kow aw istimaacihaa maqalkeedii lilaxrufi iyadii way joogtaa ee nabarkaad ku dhufatay dhegta maqalkiibaaba ka tegay xal xarafba ma maqlayso kowde walyadi haddaba dhegtu waa xubin sunaaia soomaha laba ah maqalkeedana sunaa'i laba u qaybsamay qaybna xagga qaybna xagga wey walyadi gacanti waa laba soomaa iyo walbadshi qabashadeedii gacantiibaaba goysay ama waxaad ku dhufatay awoodii qabashadaa tagtay haddaa keys waxaa noo yaala gacantii ay boqolkiiba afartan awoodeedii maqanta iyadii way joogtaa kayskeeda noo yaallaan maclumaad xukumi doonaa marka halkan kasii qaada xukunkeedii siduu noqon doono marka waliyadii gacantii iyo walbadsi awoodii qabashadaa tagtay iyadii haba joogtee nabarkaa ku dhufatay gacantii qabasho awoodba malahaba iyo washami mani minkari mankhiri minkar waxaa la yidhahdaa dulaalka sankaa la yihahdaa xadiidkii mucaadna waad gataqaanaan wahal yukabu الnaasu fi الnaari calىa wujuuhihim aw qaala manaakhirihim manaakhir waxaa la sankaa la yihahdaa labadaa duleel minkarayn washami lminkari iyo minkarka duleelkan urtiisa ilaan urtu laba duleel minkarka muusan ka hadlin hadda urtiisu ka hadlaya washami lminkari urtu labadaa duleelba wax lagu ursadaa soo maha urtoo dhan waa ma kaamil hadday tagto laakiin hal dhinac hadduunu wax ka uriyaba waayo waxaa ku dhufatay dhinac dhan baa wax uriskii ka tegey iyo washafatin bishin bishimu waa imis waa laba walcayni ishi uma albasari araggeedi warijli lugtii aw mashyin lahaa in lagu socdo aw khusyatin xinintii iyo waalyatin baridii iyo walaxaa lafgartii nisfu diyatin baa waajibaysaa markale waxaa lagu soo tariyeysa waxooda hunaayiga labalabaa maaha dhammaan xubnaha hunaayiga nisfu diya mid ka waajibta kaamilkoodana waa diya kaamila intaa qayb baa nas leh qaybta naskana waxaa ka mida waxaana ku soo arooray xadiidkii cabdillahi bni camr bn caas ba wuxuu leeyahay wafilyadi idaa quطicat gacanta haddii la gooyo nisfu lcaqli magnuskeed baa lagu leeyahay marna wuxuu leeyahy wafi lrijli idaa quطicat nisfu lcaqli lugta haddii la gooyana magnuskeed baa ka waajiba lug iyo gacan baa halkaa la sheegay kitaabkii camr bni casmi waxaa sana daciifa ku soo arooray wafi shafatayni diyatu labada bishimoodba haddii qofka la jarana intatniyada magta loo qaybin bay xadiidkaa daciifka ka qaateen waxaa kaloo ay ka qaateen sanka wa fi lanfi idaa uciba jadcuhu addiyatu sanka haddii la wada gooyo mag baa waajibaysa wa fii tunduwatihi nisfu lcaqli fa nisfu lcaqli sunduwada waxaa weeye labada dul midkood haddii la jarana qaarna waxay dhahan maya intan horee dheer weeye intan soo dheer jag haddii la siiye hore laakiin intii jiricsanayd qayb laaban tahayna nisfu duyati baa ka waajibi wixii tasniyaadka ahayd in laba laba laga dhigayo inahaana waa nas inaha kalena waa qiyaasa nus diyada maxaa ku xigi kara ulus intan xubnihii saddex saddexda ahaa buu qayb raaciye marka wa abqatin hal dabaqo oo min maalinin sanka inta jilicsana iyo wajaa-ifati nabar intuu ku dhacay gudaha gaarayna ulusuhaa iyo ulusudiyati baa ka waajibaysa waxay dhaheen sankii mag baa ka waajibtay sankuma laba qaybood baa mise waa saddex qaybood bay fuqahadi isu qabteen almadhabu cindana shaaficiye haddaynu nahay waa saddex labadan dhinacyada iyo xaajiskan dhexda ah saa darteed maarimu lanfina waxaa la yidhahdaa sanku markaad soo raacdo laf weeye inta kore meel buu jileec ka bilaabanayaan intaa jileeca hoosa ka hooseysaa waxaa la yidhahaa maarinu lanfi kor waa ka laf meel bay laftu ku dhammaataa inta jilcisan baa maarinu lanfi la yidhahdaa intaa ma kaamila ka waajibta waxa qaybsantana waa intaas intaa hadduu dhinaca gooyo hal dabaqa kamida hadduu gooyo ulusuhaa ulusudiyati baa laga rabaa waayo isku duubkeeda mag bay lahayd iyadana saddex bay u qaybsantaa dee ninkii markay qayb kamida ku tagaay hadba qadarka uu gooye wax yeelay magteedii baa laga rabaa hal ulus buu gooyey ulusudiyatile wa jaa-ifa jaa-ifada waxaa la yidhaahdaa nabarka qofka ku dhaca ee hoosu dhacdhaca nabarkaa laba magac buu leeyahay marka hadduu nabarku madaxa intuu kaga dhaco uu hoos u dhacdhacaan oo lafta dhaafana waxaa la yidhahdaa ma'muuma haddii uu intan saablaydaa intuu kaga dhaco uu gudaha u gudbana jaa-ifa baa la yihahdaa jaa-ifadu waa tan ma'muumadana xukunkeeday qaadanaysaa ma'muuma tii ulusulcaqli tii madaxa intay ku dhacday laftan so ka dhaaftay gudaha u dhacdayna saddex meelood meel wey wa fi ljaa'ifati milu daalika sidoo intaa kalaa laga rabaa taana ulu weyadana xiribuhu waa afar waljafni xiribaha rubcu saalifati martii kaamilkaydee soo hormartay rubuceed buu leeyahay rubuceedu boqolkana waa shan iyo labaatan kontankana toddobiiyo toban iyo waxoogay wayaan filayaan an labaiyo toban iyo bar wey rubuc waa labaiyo toban iyo badh ama shan iyo labaatan dakar iyo unha midkay kale yihiin waljafnina rubcu saalifati wey maadaama xiribuhu afar ay yihiin maktii afar ugu qaybo maktii soo hormartay muslimkii dakarkii unhaadii kaafirkii mid walba magtiisa rubuceed buu yeelanayaa wey farihii tobanka ahaa soomaaha liisbicin far cushru cushru diyati bay leedahay toban meelood meel faruhu waa toban toban oo fi asaabici fii kulli isbucin cashrun buu nabigu sal l slam yihi faruhu soo ma kala fiicna nabigu laakiin uu diiday in la kala fadilo wuxuu yihi asaabicu lyadayni warijlayni sawaaun faraha gacmaha iyo kuwa luguhu way siman yihiin waxaa kaloo uu yihi alaam alkhinsaru wlibhaamu sawaaun suurka iyo faryarada isku mid wey toban toban wey farahan haddaba tobanka ah labadan gacmood boqol bay ahaayeen boqolkii tobanka farood labada gacmood u qaybi waa min konton kontonkii u qaybi shan farood min toban kontonkii kalena shantan u qaybi waa min toban labadii tobnaad kontonaad isku dar waa boqol maktiibaa halkaa laga soo saaray wa minhaa farihii sii kala qaabqaad marka faruhu xubnay leeyihiin sooma ah far waliba inta xubnooda ay leedahay magteeda u qaybi suulkana laba weeye u qaybi labadaas gacanfaraha kalena waa saddexee saddex u qaybi oo ninkii hal xubin jara oo kamida ulusudiya dheh ninkii laba jarana darteed laba meeloo saddex meelood laba dheh ninkii wada jarana ma kaamil ma kaamil ah way iyada wa minhaa isbucdii waxaa ka mida alanmalatu xubnahan anmaladaa ka mid a ulun wahiya ulun weeye wa min bahmin suulkana xubnihiisa isagana ugu qaybi ay wa min bahmin suulkana ay nisfunba ah mid waliba inta xubcagdee wixii kaga soo hagaagay magta inta xubnooday tahay u qaybi inuu kidaadu rabaa intaa marka loo qaybiyo waxaa magtii baa laga soo saaraya haddaba waxaynu nihi shanta farood haddii la gooyo waa min toban sooma kaamila maha haddii halkaa xubintag laga gooyana waa isla kontonka alxukmu lilasaabici waalkafu tabacun iyagu tabacu yahay iyagu buu ku shaqeeyaa oo wadaayo xaggaara maaha wakadalika adakaru waalxashafatu xashafada markii mag baa ka waajibi la yidhaahdo dakarka ushiisii dheeraydna inamaa huwa tabacun bimansilati lkufi lilasaabici dheh halkaasi fuqahadeenu la mareen waxaa dayde markii masaa'ilka xoogha la cadeeyo la yidhaahdo maro badan waxay noqon la waxyaabo badan oo axkaam ahaan u wadaaga inay shanshan yihiin inta madaxa ah ma'muumadii waxaynu nidhi hoos u dhacday waa ulusu diya khilaaf muctabarana kama jiro saddex kalaa dhici karta oo xad go-aan wada leh almuwadixatu waalhaashimatu waalmunaqilatu muwadixa waxaa la yidhahdaa nabar kugu dhacay oy laftu caddaatay laakiin aan xagan lafta lafta ma dilaacin waxna ma yeelin ma riixin mana dilaacin nabarka waxaa la yidhaahdaa muwadixa waa shan neef oo geela haddii nabarkugu dhaco inaan caddaanin laakiin way jabtay laftii haashima tii jabisay burburisay baa la yidhaahdaayo waa shan iyaduna haddii nabarkii kugu dhaco laftii mana jabin mana caddaanin way diisantay meesheedii bay ka riixantay munaqila tii rartay baa la yidhaahdaayo iyadana waa shan haddii saddexdaa xaalo ay isu yimaadaan laftii way caddaatay wayna dilaacday wayna riixantay shan saddex ku dhufadhe shan iyo toban hadday laba ka mid ay isu yimaadaanna shan laba ku dhufadhe sidaanbaad u xisaabi saddexdan oo fi lmunaqilati tii riixiday iyadoon wax kala ku samayn iyo wasimni iligii aw muwadixa muudixatin tii lafta cadaysa ean wax kala samaynin wahaashimatin midii jebisay ean wax kala samaynin fa nisfu cushrihaa diyadii cushurkeeda niskii wey diyadii boqolka ahayd ama kontonka ahayd qaybi boqolkiiba wuxuu ka hadlayaa toban meelood u qaybi toban toban meelood meel waa toban tobankaa nuskeedna waa imisa shan wey bilaa mukhaasamatin dood iyo muran la-aan wey masaladaas masaa'ilkana masaale ay muran iyo isqabqabsi iyo isxeegasho ka jirta maaha haddaba xadiidku marka uu leeyahay wafi lmunaqilati khamsa casharata min alibili munaqiladaa riixay waxaa loo jeedaa hadday isjamcisatay muwadixa haashima munaqila waayo sida haalibka ah nabarka lafta intuu ku dhacay riixay laftana waa caddeeyaa lafna way jabtaa inta kale laakiin siilkahana nabigaa u yihi calayh salaatu wasalaam alasnaamu sawaaun addirsu wahaniyatu sawaaun gowska iyo foolku waa isku mid isku qiimo wey intan kalena muwadixadana wa fi lmawaadixi khamsun شan شan baa ka waajibaysu yihi masaailkana khilaaf muctabara bayn اfuqahaa'i kama taagna fi abwaab اdiyaaj markay ka hadlayaan intaana waa kuwii madaxa ahaa cudw bilaa manfacaةi macluuma wاljurxu lam yuqadar لxukuma cudwun xubin oo bimaa manfacati waxtar la-aan ahaa oo macluumatin manfacada la garanayo iyo waljurxu nabargaar aan waxba u qadarayn oo lam yuqadar aan waxba loo qadarin alxukuumatu qiyaas qadaraad qaadi iyo muxakam baa u waajibtay wixii sharcigu wax u qadaray waxaan ahayn ama xubinkii wax loo qadaray oo sidiisa u manfaca beelay gacantani wayba qallalan tahayba alyadu shallaa gacan qallalan warijlu shallaa lu qallalan baa wax la yeelay manfacaba malaha markii hore ina wax jiraba ahayn ama addakaru lashar wuuba ka qalalan yahay kii qalalaabaa qalalkii lagu dari waayo lagu tegay xubinkii qalalaabaa qofi ku dhacay qalab buu xataa waxu yeeli karaa maxaa la samayn sidii xukunkii xubinkii saxiixahaa loola dhaqmi maayo isaga qadar go-an ma lehe wax qiimeyn baa loo qiimeyn xukuumatun haddii uusan manfaco macluuma lahayn ama meesha xubinka wax la yeelay qofka meel qisaasi mifsalay gasha ma aha sharcigu wuxuu wax u qoondeeyeyna ma aha bowdadaa wax kaaga dhacay halkaa kasaad ka jabtay ama labada kalba ama kalbaad ka jabtay see loo qiimay iyadana xukuumatun wey xukuumatunta maxaa la tixraaca marka masaladaa wey masalada fuqahada ee aadka isugu qabteen haddaba laba mas'alo wey masaladaas amaa'irada saddex arrimood baa aqwaasha marka la ururiyo inta aan akriyey cadliga iyo insaafka shariicada iyo qawaaciddiisana la eego saddex qadiyadood baa markaad xukuumada qadarayso inaad tixgelisa u baahan beri inaad qudaad noqotaan ama dad wax u kala qoondaysaan oo jaangoysaan baa laga yaabaa kow nabarkan gaaray muxuu ceeb muuqata ka tegey ashaynu masalada fuqahada yihahdaan wey ceebtaana waxaa kala duwanaanaysa xubin daahira miyaa oo muuqdoo gacantii iyo wejigii iyo lugtii iyo ah mise waa xubin qarsoonoo halkaa miskaha iyo bowdadaa hoose iyoon dadku arkaynina bimacnaa shaynka iyo ceebta dadka kugu arkaan ee beri lagugu caayi karo ama jamaalkaadi iyo quruxdaadii waxu dhimayayo way kala duwan yihiin ceeb kuu qarsoon oo cidna kuroogeyn shaynku mas'aladaa way saamayn hadday taasi saamayse waxaa farac ka hoo saamayn iyadana xubnaha daahirka ah laftooda ceebta ku hadhaaya isku mid maaha ceebta wejiga kaaga hartay iyo tu gacan kaaga hartay iyo tu halkaa lugta a ku hartay oo wax arkiba yar yahay iyana isku mid maaha way weynaan kartaa way yaraan kartaa masaladaa qadaraad bay leedahay shayn iyo daahira ma ka haray waa ko mas'alada labaad ee xukuumada taqdiirkeeda leh waxaa weeye maxaa cilaaj kharash daruuri ah ku baxay ka badbadis iyo qurqurxintu waa gaar qadarka cilaajka iyo dawada daruuriga ee ku baxay muxuu yahay agarka fuqahadii mutaqadimiintu ma qabaan laakiin culimada qaar baa qaba mutaqadimiintii ahaa qawaacidda cadliga iyo insaafka shariicadana taasaa u dhow waayo qofkan inuu isdaweeyo oo maal bixiye yaa sabab u ahaa ciddii waxyaashaa sabab u ahayd qofkii qaacidada sharcigeena man tasababa fii itlaafi maali gayri damina qofkii sabab ugu noqda fii itlaafi maali hayri xoolo dad kale inuu burburiyo isagaa damaanad qaadaya ninkan inuu naftiisii daweeye adaa sabab ugu ah xoolaha ka baxaan fatadman masalau cilaajna qadarkii daruuriga ahaa rasiidyadii iyo wixii dawo ku baxay waad ku dari masalo saddexaad oo fuqaad isku hayaan baa jira waxaa la yidhahdaa taqwiimu اlam wاlmucaanaati qofkan wuu xanuunsanaa xanuunkii morali waxbaa soo gaaraya xanuun badan buu la kulmay xanuunkii ma la qiimayn karaa dheceeb muuqata maaha habeenada muu seexan waaye ninkan wuu seexan waaye oo wuu xanuunsaday wuu walwalay oo wuu walbahaaray ninkii waa caarooday oo ciil baa dilay waxyaaba macnawi oo dhibaato iyo culays macnawi ah qofkii fuulay masaladaana fuqahada qaybo kamida qiimaynta ay ku daraan saddexdaa marka la qiimeeyo bay alxukuuma soo baxdaan alxukuuma markaasay u dhowdahay cadliga iyo insaafka ninka dawadiisiina bixi kow wixii ceeb ee soo gaartee ka muuqatee dhaawacana waa la qadari hadduu jiro wixii intaa ka badan ee soo haray waxoogay yaroo u qiimee nafkabi moraal kabitaana ninka waxoogaygii dhibka ee soo maray la ninkanaa dhibka gaadhsiiyey ninka hurdalaantiiyo walwalka adaa ninkanaa gaadhsiiye oo sabab ugu ah soo maaha waa darar ay adag tahay tacwiilkiisa iyo bedelkiisa iyo dandhowgiisa rasmigaa in la garto meelaha markaad joogto marar badan waxaa ku geli wax taxkiim iyo qadaaha geli waayo qaabaad u qadarto iyo qaabaad u qiimayso ama labada qolo mid dulmidaa dadkiina waxay leeyihin wadaada waa naloo taaganya noogu dhaqso adigana wax alla aragtaan wax u qiimaysaan karaan laaba ama labada qolo mid dulmidaa baad leedahay de dulmigaasuna aakhare su-aal baa kaa dambaysa marar badan waxaa ku geli waraaqahooda intaa u tuurto ila dhaafo meesha doonaa kala dhaca ma tiraahda baa marar badan ku geli markaas waxaa kuu noqon masaa'ilka noocaas oo kaleeta ah waxaa sida aayaddii iyo xadiidkii kuu noqon nin un culimmada muslimiinta kamidoo ka hadlay inaad hesho nin aayad helay kama duwanin markaas neef weyn baa kaa soo boodi masaladii waa baali kutubta gedi xagga wareeji wareeji hal mas'aloo saasoo kale raadinteeda bal wax ka hadlay baa laga yaabaa in lagu yidhaahdo waxaa jira fiqiga shaaficiga ama xanafiyada nin culummada oo ka hadlay baa jira kitaab hebel xagge meeshee kaga hadlay ma taqaanin kitaab saddex afar mujalladaa laga yaabaa mas'aladii inaad akrido oo tiraada bal mas'aladii inaad hesho akri meelaha madaanteeda kitaabkan soo gedi hebel balla xiriir waryaho meeshu kaga hadlay ninkaa ma garanaysaa waxaa dadkii ma oga kharashkan aad u qadarayso mararka qaarkood u qoondaynayso mid ka badan baa adiga telefoonka iyo baarista kaaga bixi mid ka badan baa adiga kharashka kaaga bixi mar waxaad eegi kharashka kaa baxay mar waxaad eegi waktiga kaaga baxay mar waxaad eegi natiijada aad gaaraysa saad aakharada lagu cabsanayso markaasa waxaa le waxaad iska tuurtaayo berina kale uku balaa kale xukunto ma tiraahdaa waxaa kugu soo dhici gasho xadiidkii saxiix buu ahaa xadiidkina daciifiyeyo qofkii qada tawaliye faqad dubixa bigayri sikinin mindi la-aan baa lagu gowraco lagu ciijiyey mindi saawila lagu karkaray saacad baa lagu gowracayo lagu haystay iska dheh marka mas'aladan mas'alo sahlan ma aha ascabu lmasaa'il fii baab ljinaayaati oo la xukumo masalat lxukuma wey masalo dhib badan dhibka badan wuxuu keenay ikhtilaafaad culimmadoo badan baa jira saad u kala tarjiixiso marka wixii sharciguba qadaray kii sharcigu qadaray baad leeyihin taasaad leedahay dhib badanba ma laha fi lqatli takfiirun fi lqatli dilka ninkii wax dila takfiirun kafaara gudashaa laga rabaa intaa hore markay dhammaatay ففرض الباري ربي waxa uu qadarey waajibiyeyna alcidq adoon minada mu'mina in la xoreeyo way qof mu'min adoona thumma sawm isaga hadii la waayana soom weeye ka dhihaar sida soomkii dhihaarka israacsan oo mutataabica waman qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا تحرر رقبة مؤمنة وهيسان فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى آله وتحرير رقبة مؤمنة أبعد فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لبدي بقى العتق والصف والصوم القرآن كويس صومه في القتل تكفير كفارة قدشاء كواجبته ففرض الباري الله وحو واجبيه كفاره واجبيه العتق اضون الله حريه وي رقبه مؤمنه الله حريه حديث لوايو ثم الصوم صوم يلا بلود او متتابعه سيد الدهار كيه لو بلود استحقت صوم نسك ايات وادلك خطا وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا بكفاره واجبته kii kaska ahaa haddii qoorta lagu jara lagu wajariyo lagu qisaasoo tagta haddiise aan lagu dilin oo diyo lagugu cafiyo kafaara ma lagaa rabaa nacam fi lmadhabi almadhabu haa xagee xagee ka keenteen haddiiba kii khata ahaa ousan dembi lahayn kafaare gud lagu waajibiyey ninkii dembaabe ee kasta ahaa min baabi awlaa qiyaasa ba yihahdeen halkaa way halka madhabka ixtijaajaadka iyo madaahibta kale haddaanu fiqi madhabigan akriyayayo hadda taa sii geli maaye wejka qowlka iyo madhabka baad iga rabtaa intaa ay khitaaman baabkaas qofkii khata wax u dilay dembiba ma laha in allaha wadaa can ummati alkhaطa waاnisyaana wama stukrihu calayh rabbanaa laa tuaakhidna in nasiina aw akhtaana garate ninkii kas wax u dilay hadduu maq bixiyo dembigii ma ka hari asaxiixu la waxaanuu bixiyey ninkan dadkiisii adduunka xaqay lahaayeen buu guday laakiin ninkii nafta uu u qoonsaday aakhara yajiiu lqaatilu wlmaqtuulu isagoo kuleetiga haysto aakhara iman yaa rabbi sal haadaa fiima qatalanii buu leey wuxuu ii dilay nafta idii waayey ninkan ii weydi marka qaatilku kama harto ninkii waa la qabsan hal mid baa daahirka qur-aanku sheegay haddaad iskeento oo lagu qisaaso buu kaa hari qur-aankaa sheegay aayad yaa ii sheegi kara qaybteeda ii sheegay fahuwa kafaaratun leh qaybtii hore soo sheegay si qur-aanka aad u xafidan kuma jiro so qur-aanka intay baqaro ka bilaabaan amana rasuulu gadaal gadaal u akriyada kuma jiraan miya oo aayad aayad hebla ku xigtay hebla ku xigtay hebla ku xigtay alif laam mim geey aye ya naftiisi sadaqaysto isa soo dhiiba fa huwa kafaaratu lahu dambi dhaaf bay u noqon waxaan inta ahayn oo dambi dhaaf ilahay waa ku dhaafi karaa haddaan toobad keeno maanta o dhan ilaahay baryana ilahay uu kaa toobad aqbali karaa dee raxmadiisa waasaca idima xajirin karto laakiin axaadiis baa waxay tilmaantay inaan la dhaafayn kullu dambin casa allaahu an yakfirahu ila rajula yamuutu mushrikan aw yaqtulu muminan labada mushirki iyo qatlu mumin labada ilahay ma dhaafo mar kale nabig waa kaaba allahu alayi calaa qaatili mumin ilaahay inuu qaatilumumin toobadiisa aqbala waa iga diiday marka mawduucaas qofka muminka ah inaa waxaadan hubin aad ku dishaayey masalo khaiira wey kafaara lagaa rabaa diyaa lagaa rabaa qisaas baa kugu waajibi marka hore hadan diya lagu cafiyin welina kuleekia lagu shilagay aakharana adu soo dhimo qiyaamadana imo halkaasoo ninkii kuu fadhiyaa ilahi haddii wax kawan ku raaligeliyo kaa kaa fakiyana ilahay raxmadiisu waasac weeyo cidi kama quusan karto wallahu aclam